الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii cumdat alaxkaam waxaan ku dhex jirnay kitaabu alaymaan wanuduur alxadiidu thaalitث wasituuna bacda alaaثimia marwiyan waxaa laga wariya can alashcaf ibni qays radia allahu canh ashcaf ibnu qays kunyadiisa waxaa la ihahdaa abu mucaawiya ashcaf ibnu qays ibnu macdi karib ibnu mucaawiya alkindi waa saxaabi jaliil ah wafdiy ahaanuu rasuulka ugu yimi sala allahu calayhi wasalam iyadoo toddobaatan nin la socoto qoomkiisa ka mid ah oo asagu uu madax ka yahay waa islaamay toddobaatankiina waa islaameen dagaalkii wuxuu ka qayb galay yarmuuq iyo qaadisiya madaa-in nahawandi iyo qeyrkeed oo futuuxaadkii muslimiinta ka mid ah sanadu markay ahayd afartan hijiriyada ayuu dhintay can ilashcaf ibnu qays radia allahu canhu qaal kaana bayni aniga iyo wa bayna rajulin nin dhexdeenna waxaa ahaa khusuumatun dood fii bi'rin ceel ayaan ku doodna ceel ayaan isku qabsanna aniga nin kale fakhtasamnaa waa u soo dood tagnay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fa qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam shaahidaaka ow yamiinu macnaha ceelkuu sheeganaya isagu ceelkaana ninkaan ku haysta ceelkaanaa le nabiga markuu doodii dhegaystay waxa weeye wuxuu yidhi shaahidaaka shaahidaaka khabar ka dhig mubtadaw soo qadar alwaajib shaahidaaka shayga waajibkaa waxa weeye laba markhaati oo kuwa ow yamiinuhu amase waajib dhaartiisa macnaha laba markhaatiyaa lagaa rabaa inaad u keensato ceelka haddaad laba markhaati weydo waxa weeyaan asagaa kaaga dhaaranayo waa qaacidada xukunka asalka u ah waa sidaas qaacidada xukunka asalka u ah waxa weeye shay qof markuu wax ku sheegto uu yidhaha qofkan waxaanu iga haystaa qofka wax lagu sheeganaya oo la leeyahay waxbaad iga qabtaa maahane kan wax sheeganaya muddaciyaa la yidhahdaa kan wax lagu sheeganayana muddacaa calayhi aa la yidhaahdaa waxaa laga rabaa qofka wax sheeganaya markau yidhaha waxaana iga maqan qaadib inuu weydiiyo war waa war ma ka haysaa haa hadduu yidhaha hadda arrintu waa dhamaata siya ku xig hadduu haaha dhihi diido laba markhaati keen wey hadduu yidhaahda ma haysto war ma uga dhaaranaysaa wey hadduu yidhaha waa haah wa uga dhaaranaa waa inu asagu yidhaha la ii dhaariyo iskama dhaari karo qaadigu markuu yidhaha la ii dhaariyo khalaas marka labadaada markhaati ama dhaartiisa qultu waxaan idhi yidhi yaa rasu qultu waxaan idhi yidhi ashcaf ibnu qaysaaleh idan haddii xukunkuu sidaas yahay yaxlifu waa dhaaranaa walaa yubaali un aaba yeelima ninkaan waxa weeyaan anigana markhaatiyaal ma haysto ninkaanuna way iska dhaarana faqaala rasuul lahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiini sabrin waxa weeyaan xabsi dhaartiis ku dhaarta oo naftiisa ku xabisa dembigaas iyo xumaantaas dhaartaasoo yaqtadicu uu ku goosanaya bihaa dhaarta maala mri'in qof maalkiis muslimin oo muslimka muslimka waa min baabi taqliiba loo sheegay waa sida badan laakiin gaal dilliya hadduu hantidiisa dhaar ku cunana waa lamid waa dembiil waa lamid laakiin sida badan waa maal muslimun laba muslima istacweeda sida badan laakiin haddii gaal dimiya xaqiisa uu dhaar beena ku cunana waa lami marka dhaartaas oo huwa qofku fiiha dhaarta dhexdeed faajirun uu ku dambaabayo laqiyallaah alla alla kulmaa caza allah qaliba wajalla alla weyne walxaal huwa alle qadmaan uu u caraysan yahay caleyhi qofkaas marka waxa weeyaan haddii qofku qof soo dacwaysto waxaa la leeyahay markhaati keenso hadduusan u qiran haddii la waayo uu markhaati waayo qofkan dhaaruu ku leeyay waa in loo dhaariyo wax kale male xataa hadduu yidhaha war qofkan waa qof daalim aho xishoomayo dhaartu waa iska maraa meel looga leexiyo male waxaa la leeyaha haddee wax kalood leedahay male daahirka xukunka sharcigaah waa saas alxadiidu raabic wasituuna bacda alaai mia xadiiska afartan iyo lixeeyo saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can haabit ibnu dixaaq alansaari radia allahu canhu haabit ibnu dixaaq kunyadiisa waxaa la dhaha abu zayd haabit ibnu dixaaq ibnu khaliifa ibnu haclaba ibnu adi ibnu cadiy ibnu cabdilashhal waa ansaari waana reer aws ilaa aws iyo khasrajay ansaartu ahaayeene wuxuu ka mid ahaa nabiga sala allahu calay waslm dadkii baycada kula galay taxta shajara yowmu lkhandaqna nabiga radiifkiisu ahaayo daambadda nabigu saarnaayo gadaal ka saarnaa xamraa ulasad dagaalkii ahaana asagaaba daliilka ahayoo tusaayay nabiga sala allahu calayh wasalam can haabit ibnu qays alansaari wa awsi radia allahu canhu annahu haabit baayaca rasuulalahi rasuulka ilaahay ayuu la beecoodo ballan la galay sala allahu calayh wasalama taxta shajarati geedii quracda ahayd hoosteeda waxa weeyaan sulxulxudaybiya markuu dhacayo weeye intaan sulxigu dhicin waxa weeyaan kun iyo afartii boqoloo nabiga beecada kula gashay inaysan maanta cararin ilaahay dartiis ay u dhintaan oo kulli hadday wada dhintaan aan qof ka cararin raggu ballanka kula galayuu ahaa وأن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيره من حلف قفك دارت على يمين دار قفك كدارت بملة دين كدارت دين تاسو غير الإسلام إسلام كأنهين قفك دارت دار دين تإسلام كدين أنهين كدارت إليه أرين تاسو أساس أديسا ساس أهين يهود بانا كريشتن بانا إليه مجوسي أنا إليه مسلم بمائه إليه قال بانا إليه dhaar wuxuu ku dhaartay diinkii islaamka diin aan ahayn dhaar kaadiban asagoo been sheegaya mutacamidan oo u qasdaya fa huwa kamaa qaala waa siduu yidhi waa yahuud hadduu yahuudnimo ku dhaarto waa kirishtan hadduu kirishta ku dhaarto hadduu majuusi iyo majuus weeye muslim maahi hadduu yidhi muslim maahana waa murtad wixii uu yidhi ubuuya wixii uu yidhi dad badan oo kufaaraha waddanka jooga dadku war kama hayaan waxa weeye waa iskaga dhaartaan saas way iskaga dhaartaan dadku way iskaga dhaartaan waa arrin khadiir ah waa arrin khadiir ah asagoo og oo caalim ku ah una qastaya haddaysan sidaan ahayn yahuudaan ahay yahuudu noqona yahuudu noqona duusan u qasdaynin oo waxa weeya si kale uu u xeeladaynaayo kelmad un carabka ka dhacday ay tahayna waa un kelmad katara waa inuu laa ilaha illa rasul la yidhaahdo waana kelmad katara laakiin hadduu u qasdayo beenna sheegayo caalimkuu yahay waa saas duusan u qastaynin oo si kale uu yidhi culummada in badanoo ka mida waxay yidhahdaan waxaa dhacday inuusan islaamka ka bixin sida xaafid ibn xajar uu soo naqliyay laakiin qofka og ee u qastaya caalimna ku ah una qastaya dhaartan ee sidaas ugu qastaya yahuud baanahay haddaysan arrintu sidaas ahayn waa sidaas wey siduu yidhi wey waman taas waa xugun marka xugunka labaad waman qatala qofkii dila nafsahu nafsadiisa bishayin wax ku dila tooreeyuu ku dhiftay waa ismarjiyey waxa weeyaan wax qarqu isku dhiftay xabadu isku dhiftay basooladu madaxa iskaga dhiftay waxbuu isku dhiftay qofkii wax isku dila cudiba waa lagu cadaabaa bihi shaygaas yowma alqiyaamata maalinta qiyaamaha shaygaasaa maalinta qiyamaha lagu cadaaba naarta jahanama la dhex gelin xadiiska bukhaariga caddayna marka la dhex geliyo aa la leeyahay intaanu dheeraaday ku tahay cadaab dheeraada wey maxaa yeelay nafta adigu iskama lihin naftu waa ammaana min allah allah kugu ammaanaystay ma dili karti haddaad disho naftaada dunuubta ugu waaweynay jahanama lagu galo wey marka waxa weeye marka jahanamo la geliyo ayaa dheeraad cadaab ah looga dhiga aa la leeyahay shaygan marka isku cadaab wixii uu isku dilay naftirkoodi yaa dheeraad looga dhiga iskula cadaaba jahanamo ciyaadan billah waman qatala nafsa nafsadiisa qofkii ku dila bishayin shay cudiba waa lagu cadaaba bihi shaygaas yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaysa calaa rajulin qof korkiis ma aha nadru nadar fii maa shay laa yamliku uusan milkin qofku wuxuusan milki ulahayn hadduu nadar ku galo nadar hadduu ku galo nadarkaasu xirmi ma wax uusan milki u lahayn hadduu nadar ku galo oo maalan wuxuu yidhi waxaa ilaahay weynaa igu leeyaho nadar igu ah inaan sadaqeeyo gurigaas gurigana male isagu wax uusan lahayn uu leeyahay waa nadar nadarkaas maba xirmaayaba ma xirmaayo waaa laisleey waa iska sheeka waxaad ku hadashaa laleeyahy addoon uusan lahayn oo nin mujaahid meeshaas watuu leeyahay ilaahay nadar waxa igu ah inaan xoreeyo wax uu xorey kara male nadarna lagama rabo mid kalena lagama rabo waxaa lamida dalaaqa waa saas duun yidhaahdo ninku gabadhaasaan guursanaa markaan guursadana waa iga furanta waxba kama furna saa gabadh imaa ku xihan baad markuu guursado khiyaar leey ama ha furo ama ha xidho ama ha haysto waa saas marka qofku wuxuusan lahayn kamana furmaan kamana xoroobaan nadarna kuma xirmo waman nadara qofkii walaysa calaa rajulin qof korkiisa ma aha min nadru nadar fii maa shay laa yamliku usan lahayn wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa wa lacnu lmumini qof muumina lacnadiis ka qatlihi dilkiisa ay la dembi agta qof muumina qofkii naclada oo yidhaha la naclaa kugu yaal isagoo dilayuu la dembi eg allahuma mustacaan imisa maalintii dad muslimiina disha marka oo la dembi eg qaatiliin wada yaa qof muslima haddaad lacnadoo tira naxariista allaha kaa fogeeyo naclaa kugu yaal haddaad tidhaahdo waxa weeyaan adoo dilaad la dembi egta lagu qisaasi maa laakiin xagga imigaad kala mid tahay xagga imigaad kala mid tahay ina lilahi wa inaa arrin khatar wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa man idacaa qofkii sheegta dacwatan dacwo dacwadaasoo kaadibatan been ah dacwadaasoo yatakafaru uu ku badi ku dalbayo bihaa dacwada dacwuu sheegtay maal uu dalba xaq uusan lahaynuu qofku sheegana wuxuu sida aad wax ku badsatid ama wuxuu sheegana cilmi uusan lahayn wax uusan lahayn qofka sheegta ilaa dadka wada dacwoona ee xaqaysan lahayn ku dacwoona waxay ku dacwoonayaan waa maal inay wax badan helaan marka qofka sheegto wuxuusan lahayn asagoo wax badsasho ku dalbayo lam yazidhu llaahu alle uma siyaadiyo caza allaa qaaliga wajalla allaa weyne ilaa qilatan yaraansho maahane fakriya alla uga siyaadiye fakri iyo yaraansho ah alla u siyaadiya qofkii dalbada oo ku dacwoodo waxuusan lahayn waxuusan lahayn waxuusan lahayn baabu nadri nadarki baabkiisi hada maxalu halkan waxaan ka gelaynaa nadar nadarka intaanaan gelin aan qaacidaynaynaa sad labaa loo qaybiya nadarka nadru lajaaj walqadab wa nadru tabarur labadaasaa loo qaybiya nadru lajaaj walqadab nadru lajaaj walqadab waa nadarka ujeeddadiisu ay tahay qofku uu ugu nadraayo inuu wax ku manciyo amase uu wax ku booriyo ku adkeeyo wuxuu leeyahay arintaasu waa sidaasuu leeyahay haddaysan sidaas noqon ilaahay wuxuu igu leeyahay intaas ama wuxuu leeyahay saasaan yeelaa haddaanan yeelin lilaahi calaya kada wa kada ilaahay intaas ugu leeyahy ama soon ama sadaqo ama wuxuu leeyahy waxaas yeeli maa haddaanba yeelo nadar waxaa igu ah intaas intaas laygu leeyahy ama ficil ama tarki shay uu uu leeyahay waa samaynahu ku xoojina ama shay uu diidaayo uusan samaynayo tarkiguu ku xoojina waxaa la idhaha nadru lajaaj walqadab nadarka noocaasa marka qofku wixii uu ku nadray hadduu ficil ahayo yidha ficilkaasaan samaynaa haddaanan samayna intaasa alla igu leeyahy waana isku mid inuu yidhaahdo afcalu kada wa ilaa lilaahi calaya kada wa kada iyo inuusan dhihin in lam afcal kada waa isku mid lilahi calaya kada wa kada haddii uu wax ku nadro hadduu ficil ka dha ka nadrayna ficilkii hadda uu yidhi ma samaynaayo hadduu sameeyo nadarkiyaa lagu leeyay haddii kalena laguma laha hadduu yidhi ma samaynaayo hadduu sameeyana waa lagu leeyay marka taas nadru lajaaj walqadab wey nadarka labaad waxaa la idhaha nadru tabarur labuuna uqaybsamaa nadru tabarur labu uqaybsamaa nadru mulaq nadar mulaqa oo qofku mar wuxuu naftiisuu rabaa inuu iska jilciyo markaasuu leeyahay lilaahi calaya sawmu shahr ilaahay wuxuu nadar iigu leeyahay bil inaan soomo waxba kuma xirna waajibay ku tahay ajir badanna waa keenaya nadarkana daacada ah ee la sameeyo cibaadooyinka waaweyne jannada waajibiyuu ka mid yihi ilaahay wuxuu baariyaalka ku tilmaam markuu tilmaamayey yuufuuna binadri wa yakhaafuuna yowman kaana sharuhu musatiira nadarka ayay oofiyaan waxay ka cabsanayaan maalin shartiisu ay baahaydo marka nadru mulaqa la dhaha nadru tabarurkaas asagoo waxba ku xidhin uu leeyahy ilaahay waxaas ugu leeyay wixiiyaa laga rabaa hadduu cadad sheegay cadadkiyaa laga rabaa bil soonkeed laba maalmood soonkood hadduusan cadad sheeginna shayga jinsi uu sheegay wuxuu yidhi soona alla igu leeyay soon maalima ugu yar maalina laga rabaa wuxuu yidhi salaada alla igu leeyay laba ragca ugu yara labaa laga rabaa hadduu cadad sheegayna cadadkiyaa laga rabaa halkaasna waxaan uga gudubnay nadru tabarurkiisii mulaqa ahaa maxaa noo haray nadru lmujaazaat mid la yidhahdo nadru lmujaazaat jizaynta nadarkeedii ama abaalmarinta nadarkeedii waana karaahiya nadru tabarurkuu ka mid yahay waa maxe wuxuu leeyahay ilaahay hadduu caruurkaas ii caafiyo intaasoo soonu ugu leeyay dii ilaahay weynaa waxaasaan rabaa i siiyo intaas ugu leeyay dii ilaahay cudurkaas iga qaado ilahay intaasaan u samayna aada u liitaa nadarkaas waa karaahiyo aan arki doona xadiiskeeda haddii uu laakiin galo waa la fiirina hadduu wax xaqa ahaa haddii wixii uu helo waa laga rabaa wixii u nadri hadduusan helinna lagama rabo laakiin waa karaahiye marka hore sababtoo a foolxumana ka muuqata waxaa ka muuqata cibaadadaas uu nadraayo waxaad moodaa inuu ilahay wax uga bedelanayo oo u leey ilahay waxaas hadduu siiyaan cibaadadaas u samayna ilahay cibaadadaas sideeduu kuugu leeyay marka nadri karaahiya wa baabu nadri الحديث الخامس والستون بعد ثلاثمائة مروي وحا لقوري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب وقال قلت وحن يا رسول الله رسولك إلهي إني أنا كنت وحنها نذرت مثل نتري في الجاهلية جاهليتي أن أعتكف إن اعتكاف الليلة هذين hal habeen inaan ictikaafo ayaa nadar ku xirtay wa fii riwaayatin yowman maalin fi lmasjid alxaraami masjid alxaraamkana aan ku nadro qaala wuxuu yihi nabigu fa oofi oofi binadrika nadarkaaga oofi waa nadru tabarur oo mutlaq ah oon waxba ku xirnayn nadru tabarur weeye oo mutlaq iska oon waxba ku xirnayn marka wuxuu kutusaa kow ictikaafku in cibaado yahay wuxuu kaloo kutusaa marka cibaado qofkii ku nadray inay waajib ku tahay inuu oofiyo wuxuu kaloo kutusayaa gaal hadduu nadar galo waa guntamayaa nadarkaasu hadduu islaamo waajibay ku tahay inuu oofiyo alxadiiu sadis wasituuna bacda alaaثi mia xadiidka lixyan iyo lixeeyo saddex boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariyey can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma can inabiy nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalam annahu nabigu naha waa reebay can nadri nadarka waa nadru lmujaazaat nadru lmujaazaadka weeye wa qaala wuxuu yidhi nabiga ina nadra nadarku laa ya'tii lama yimaado bikhayrin khayr qofka ila markuu nadraayo labuu nadarka u galaa inuu shar isaga isleeyahay ilaahay ha kaa dafciyo wuxuu leeyahay ilaahay cudurkaas duu qaado ama fakriga iga qaado ama caruur la-aanta iga qaado ilaahay weyna cibaadadaas u samaynaa dhib inuu iskaga dafciyu raba ama wanaag inuu kusoo kusoo jito baadidii maqneed haddaan helo qofkii la waayey haddaan helo waxaas haddaan helo wanaagu rabaa inuu ku soo jiito ama sharuu rabaa inuu isaga dafo warkaasuu ku xiraya marka amigu wuxuu leeyahay qayr keeni maa wixii kuu imaan laha waa qadariyi ee nadarka markaad xirato qayr aan kuu imaadeen kuu imaan maa shar aan awal ilaahay kaa difaacina lagaa difaacina wax uu ka bedelayo sidii qadartu ku socotay ma jirto nadarkaas kaliya muxuu soo siyaadin bakiil aan wax bixiyeena wax looga qaada oo ilaahay waxuga qaada hantidaas ma bixdeen soonkaas naftaadu ma yeesheen bakiil oon cibaadada ku bakiila unbaa looga qaadaa cibaadada laakiin waxba kama bedelo sida qadarka alle ahaa ina nadra nadarku laa yaati lama yimaado bikhayrin khayr oo wax khayra qofka nadraya u keenima ilaahay waaas hadduu siiyo waxaasan samaynaa markuu leeyahay hadduusan alla samayn lahayn kusii hadduusan alla sii lahayn nadarka ku siima khayr lama yimaado wa inamaa wax kale maahan yustakraju waa lagula soo baxaa bihi nadarka min albakiili bakiilka wax loogala soo baxa looga qaada macnahaas waa macnaha daahirkaa wuxuu yidhi ibnu daqiiqun ciid macno kale ayaa ixtimaal ah bikhayrin bacda sababiye ka dhig ina nadra nadarku laa yaati lama yimaado b ma yimaado bikhayrin bisababi khayrin khayr sababtiis lama yimaado oo fii nafsil waxa weeye naadir qofka nadarka xiraya khayr ku jira nadar kama keeno qofka wax nadraaya khayr ku jira nadarka uma xirto nadarka uma xirto laakiin nadarka waxaa un qof bakiila ayaa nadar xira marka nadarka ha layska ilaaliyo oo ah nadru lmujaazaat nadarka fiican waa maxay nadru tabarur oo mutlaq ah inaad mar iska tirahdo ilahay intaasoo salaadoodan u sooma ayadana waxaa ka fiican adoo nadri inaad iska soonto a inaad iska tukato inaad iska soonto aa fiican maxaa yeele haddaad inta isku waajibido aadan awoodin ka warran oo dhibaata kaaga timaad naftaada caafiyay haysatay naba cafise haddaad adigu isku waajibiday haddana gudo weydo soo dhibaato maaha waa saas tan labaad nadar maxaan ogaanay inuu cibaado yahay hadduu cibaado yahay yaa iska leh allah nabigana wuxuu yihi man nadara an yuiica allaha falyuic waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi qofkii nadar ku galay alle inuu adeeco ha adeeco qofkii alla ku galay nadar ka galay inuu caasiyana yuusan caasi nadar xaaraama qofkii xirta waajib waa kuwa inuusan oofin kafaaratyamiinna la yimaado hadduu marka cibaado yahay cibaadana alla leeyahay waxaad ogaanaydaan qabuuraha nadirka laga xidhanayaa iyo shardiga laga xidhana xaaraan inuu yahy shirkina uu yahay ilahay loogu sharig yeelay ila dad badan waxay ogsoontihiin qabuuraha siyaarta waxay u aadaan nadar ka soo xiro kan ilmaha waayey kan xoogaa shaqadu ku xumaatay kan kursiga la waayey waxa qabuuraha loogu sii qulqula waa la yaqaan rag waaweyn hadda jooga la yaqaan qabuura xamarweyne ayagoo intaas kula jira waa rag saraakiil oo waaweyn markaasuu inta istaafkii soo qabtay oo shaatigii siitay uu qabri intaas la galan kasu gooyaabana kursigii walaa sheekh hebelo waa la yaabanya ka iga jir hataa qofki arka wax waalan u malaynaha ka war waxaasaad idinkuna aad moodayda inan wax noqoayo xasbuna allah wa nicma alwakiil marka nadarka waa cibaado allah iskale allaha loo daayo الحديث السابع وستون بعد ثلاثمائة حديث اللحن يتطبي يسطح بقول كقبال مروي واحد لقوري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه رضي الله عنه إلهي رابيها كان نقضي عقبة بن عامر قال وحور النذيرة شرد أيي حياتي أختي ولا شيء أن تمشي إلي سعطه إلى بيت الله الحرام بيتك إلهي أو حرمضة له أو بيتك وكعبة كتالوه المسجد الحرام إلي أسعطه أيي نذر إلهي وقشه ilaahay naber uga gashay naber ayay ilaahay uga gashay xaafiyatan xaalay ka mid cagacad iyadoo cagacad markaa nabarkeedu laba shay uu iska saaran yahay shay daacaa iyo shay iska mubaax shayga daacad ah waa maxe waa inay waxa weeye laba shayoo mubaaxa iyo shay daaca wey labada shayoo mubaaxa waxa wey socod inay lug ku aaddo waa mubaax lugna waa ku aadi kartay gaadiidna waa kori kartay inay cagacad tahayna waa mubaax hayna kabana waa gasho kartay kabalaana waa ku soco kartay labadaas waa laba shayoo mubaax hal shayna waa cibaado beytka alle in la aadaa waa cibaado in loo safraa waa cibaado halkaas marka aad waa inaad u fahamtaan shay cibaadaa qofku hadduu ku nadro waajibu ku noqona daa tiraa inaan aado masjidul xaraamka ah ilaahay igu leeyahay waajiba kuta inaad aado ilaa cibaadaad nadarto maxaa soo haray shay mubaax ah haddaada nadarto waxba ka laazimi maayaan sidaas saxiixa oo sawaabka oo sidaas qowlkaas wey khilaaf badanna waa jira faamartnii waxay amartay marka an astaftiya inaan fadwo usoo weydiiyo lahaa ayada rasuulalahi rasuulka ilaahi sal اlahu alay waslam marka taas waxay kutusaydaa waxa weeyaan istinaaba waxa weya jawaasu istinaabati i fi lfutya waxa weeyaan in fatwada waxa weeyaan qof naaib looga noqon karo qofna aad naaib ka dhigan karto qof aan ta dirata waxaad dhigi kartaa mas'aladaas shikibel iisoo weydii gabadhaas waa diratay walaalkeeday diratay nabiga iisoo weydii halkaas waxaa kaloo xujo ah oo cad waxa weeyaan qabuulu khabarin waaxid ahiqa qof hiqa ah khabarka uu soo wariyo in la qaataa waajiba sababtoo ah saxaabigaas ay dirtay nabiga markuu xukunka usoo sheego isagoo keligiisu u imaana markaas u sheegay haddaan laga qaadayn diridu macno ma yeelatay marka waana anagii soo marnay cali bn abi aalibna miqdaad inuu dirtay miqdaad ibn aswad inuu dirtay waa soo mar marka qabuulu khabar lwaaxid waana masale caqiida oo ahlu sunnaha iyo ahlbidci ku kala duwan yihiin faamarabni waxay amartay an astaftiya fadwo inaan u dalbo lahaa iyada rasuulallah rasuulka ilahi fadwo inaan uga dalbo marka qof inaad naaib ka dhigan karto fadwo u dira karto kutusaa iyo hal qof oo iqa in la aqbalayo warkiisa fastaftaytu fadwadiian usoo weydiiyey faqaala nabi wuxu ui litamshi ha socoto waltarkab ha korto marna ha iska socoto marna ha korto marka waajib kuma noqon socodkiisa uma jeedo waajib kuma noqon kadalika sidaasoo kaleeto nabiga wuxuu arkay sala lahu alay slam oday duq ah oo laba wiil oo uu dhalay ay dhinac garbaha uga jiraan oo socda markaas waa maxay ninkaa markaas sidaasuu nadar ku galay ilaahay waa ka degtoon yahay lugtaadaan daabad iska koruy sidoo kale nabiga sal lahu alay slam isagoo khudbayna xadiis bukhaari buu wariyey wuxuu arkay nin qoraxda taaganoo aamusan markaasuu nabigu yihi waa maxay ninkaan markaasaa le ninkan wuxuu ilaahay nadar uga galay inuu qoraxda taagnaado oo uusan fariisan oo uusan dad la hadlin oo uu soomo markaasaa nabigu yidhi harka ha harsado hana fadhiisto dadkana ha la hadlo soonkana ha dhammaystiro fiiriya marka afar shayay ahaayeen inuu soomo inuu qorax taagnaado inuusan fadhiisan inuusan hadlin cibaado maxaa ah inuu soomo waajibay ku noqoto saddexdii mubaaxaheedna waxba ma noqon marka sidaasay u addahay masaladaasna sidaasay u cadda alxadiiu aamin wasituuna bacda alaaimia xadiidka lixdan iyo sideedee iyo saddex boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariy can cabdilaahi bni cabaasin radia allahu canhuma annahu cabdullahi bni cabaas qaala wuxuu yidhi istaftaa sacd ibnu cubaada sacd ibnu cubaada ayaa fadwo dalbay rasuulalahi rasuulka ilaahi uu fadwo ka dalbay sala allahu calayh wasalam fii nadri naderuuna fadwo uga dalbay naderkaasoo kaana ahaa calaa ummii hooyadiis sacd ibnu mucaada sacd ibnu mucaada sacd ibnu cubaadaan rabaa sacd ibnu cubaada hooyadiis waxaa la dhihi jiray camra bintu mascuud camra bintu mascuud annajaariya gabdhihii nabiga beecada la galay ayay ka mid ahayd sanadii shanaad oo hijriyada ayayna dhimatay sanadii shanaad oo hijriyada ayay dhimatay qaswatu dawmat ljandal iyadoo nabigu ku maqan yahay qaswatu dawmat ljandal isagoo qaswadaas nabigu ku maqanay dhimatay markuu yimid qabrigeeda waa tegay nabiga sala allahu caleyh wasalam marka fadwuu weydiiyey sacd ibnu cibaada rasuulka alle sala allahu caleyh wasalam fii nadri naderu fadwo u weydiiyey naderkaasoo kaanaha calaa ummii hooyadiis hooy tuufiyad hooyadaas tuufiyad ka tuufiyad xaal la oobsaday qabla an taqdiyahu intaysan gudan nadaray gashay iyadoon gudan ayaa la oobsaday nadarka fiiri khatartiisa waxa la isku leeyahay war iska daa nadarka waxaan alla kugu waajibin ha isku waajibin waxa dhacdaba inaad iska dhimato adoon oofinba waa qatar marka ee adoo nabadgelya haysta dhib ha dooran faqaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calay wasalam faaqdihi nadarka ka gud canhaa hooyada halkaas marka waxaa soo baxday koow waxa weeyaan in ahlucilmiga masaa'ilka loo tago oo la weydiiyo adoo raadsanayo qofkaad is leedahay aqoon iyo alla kacabsi ayuu leeyahay waxaa kaloo masaladaas ku caddaaday in lagu dadaalo birulwaalidaynka xayan wa mayitan hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba hadday nool yihiin inaad u baari noqoto hadday dhinteen wax loo qabto waxa ugu sarreeya waa daynka laga baxsho haddii nadar lagu laado in laga baxsho hadduu maal yahay maal hadduu yahay hantidiisa laga bixin hadduu hanti leeyahay hadduu xaj yahay hantidiisa looga xaji hadduu sake yahay maalkiisa laga bixin wax alla wixii maalba ah hadduu hanti leeyahay waa laga bixin haddii kalena adugu baarinimo sameeya ka bixin marka cibaadooyinku waa labo cibaada cibaada maaliya cibaado maali ah ilaa nadarkan hadda lama sheegin waxuu ahaa xadiisku ma sheegin nadarku ma soomu aha ma maalu aha muxuu ahaa xadiisku ma sheegin haddii marka waxa weeyaan sida ibnu daqiiqulciid iyo ay yidhaahdeen iyo ibnulmulaqimba cibaadooyinku waa labo cibaada maaliya maal wixii ku saabsan waa itifaaq naa'ibaa laga noqon karaa qofka cibaada badaniya hadday tahay sida salaada iyo soonka iyo wixii sharciga ku sugnaaday maahane wax kaleeto qofka naa'ib loogama noqon karo cibaadada badanigaas marka salaad lama hayo in qof naa'ib looga noqon karo laakiin soom in laga soomi karo ma soo arnay ma soo marnay xadiiska cabdullahi bn cabaas iyo xadiis caaisha labadaba waa jireen marka waxa weya soon hadduu yahay waa laga soomay xaj hadduu yahayn ayadana daliil sugan ay leedaha waa laga xajina marka cibaadooyinka badanigaa kuwaas daliil kale ayaa laga samayn karaa laakiin salaad lagama samayn karo qofka dhintay wax loo qabto waxa ugu sarreeya waa in laga gudo waajibaadka lagu leeyahiyo daynka haddii lagu leeyahay hanti ay too maal tahayna hadduusan dardaarin iyo haddii kale waa isku mid maalkiisa laga bixina intaan la dhaxlin maalkiisa laga goyna intaan la dhaxlin intaan dardaaran la bixin daynkaa laga bixina marka hore hadday daynku yahay dayn alle iyo dayn dad leeyahayna kaa la hormarin ya daynka alla la hormarin soo marna masaladaas hay bal xadiiskii yaa sheegaya fa daynullaahi axaqu soo marnay masaladii la soo maray aan lagu shakin insha allah الحديث التاسع وستون بعد ثلاثمائة حديث كاللحنا يسغالي يصدح بقول كقدال مروي وحال لغوري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كعب بن مالك وغير قلت وحانيري يا رسول الله رسولك الله كعب بن مالك واتقانا صدح لي السحابي وحكمده وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم طاب عليهم ليتوبوا مركا صدح راسه كمدها oo marka dagaalkii tabuuk ka haray munaafiqiintana ma aysan ahayn ayagu asxaabo jaliil ajilla ay ahaayeen cudurdaarna ma lahayn marka qaladay ku galeen nabigu waa kii yidhi ayaan lala hadlin oo ha laga hijroodo asaguna waa kii ka aamusay kadibna konton maalmood kadib toobadoodii waa ti alla soo dejiyey marka markii toobaddii alla ka aqbalay qofka nacfi markuu usoo hoydoo farxad kuu timaado sadaqaad shukri ilaahayaa la bixiya sadaqaadkaana ka mida marka ilaahay kaa farxiyo oo murugo lagaa faydo waxaa la rabaa sadaqaad iyo wax khayraad badan inaad samaydo sadaqadaana ka mid a marka farxad ka weyn ma jirto qof tooba laga aqbalay marka sadaqooyinuu bixinaayo maalkoo dhan aan bixina yidhi markii dambe bal fiiri siduu ugu faraxsan yahay daacada can kacab ibni malikin radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ina min towbatii towbadayda waxaa ka mid ah an aklica inaan ka dhex baxo min maali maalkayga sadaqatan sadaqa xaalu yahay sadaqadaasoo ilallaahi ilahay u sugnaata wa ilaa rasuuli oo waxa weya alla dartiisan u bixin rasuulku meeshuu raba isagu ku baxsho maalkaygoo dhan faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam amsik hayso calayka korkaaga bacda maalika maalka gabalkiis hayso gabalna bixi fa huwa haysashadaasa khayrun laka kuu khayr badan marka qofkii yidhaahda maalkaygaan wada bixinaa oo nadar ku gala maalkaygoo dhan waa sadaqaynaa maxaa laga rabaa shaaficiyadu waxay yidhahdaan kulli waa inuu bixiyo ama kafaaratulyamiin la yimaado halkaasay ka bixiyaan xanaabiladu waxay yidhahdaan saddexa loo dhigin meeluu bixin qowl kalaa jiro bacdulxanaabila leeyihiin oy leeyihiin waxa weeye waxa daruurada oo uu u baahan yahana waa haysan inta kalena waa bixin xadiidkan laakiin waa waxaa cad in gabal un haysanadi buu yidhi marka waxa baahidaaho asaga iyo dadka biilka ku leh ku filan uu haysan inta kalena waa bixin hadduu nadarkaas ku galo sidaas weeye baabulqadaa'i xukunkii baabkiisii haadaa maxallu halkan waxaan ka gelaynaa qadaha waa dadka in la kala xugmiyo oo la kala saaro dadka muransan weeye alxadiidu sabcuuna bacda alaaimia xadiiska toddobaataneye saddex boqol ka gadaal marwiyu waxaa laga wariyey can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man axdaa qofkii ku soo dara fii amrinaa amarkayaga waa diintayada diintayadan aan haysanno qofkii ku soo dara diinkoo haadaa oo kan ah amarka ka sifee amarkoo haadaa kan ah maa shay qofkii ku soo dara maagaasoo laysa minhu aan ka mid ahayn fa huwa maaga lagu soo daray raddun marduudun waa mid la radinayo la aqbaray nabiga xadiiskan qaacido weeye min qawaacidi diin ka mid a culummada gobolkooda waxay dhahdeen diinka daahirka xadiiskaasaa miisaama cibaado kasta oo daahirkeeda uusan waafaqsanayn diinkii nabiga waa baatil cibaado kasta oon daahirkeedu waafaqsanayn diinkii nabiga waa baatil xagga qalbigana maxaa miisaama inama alacmaalu biniyaad cibaado kastoon alle dartiis loola jeedina waa baatil marka daahirka waxaa miisaama xadiidkan haddaad cibaadada wakti loo samaynaa waa in nabigu u sameeyey haddii kale wakti ha u samayn tira haddaan nabigu u samayn tira ha u samayn hadduu sameeyna tiradii ha ka badin ana ka yarayn kayfiya haddii loo samayna waa in kayfiyada nabiga laga helay marka cadadka kayfiyada sifada waktiga makaanka kulligood iطlaaqa taqyiidka tacmiimka kulligood waa in nabiga looga dayda sala allahu calayh wasalam qalbigana xadiiskaas u yaalla marka waa sidaas man axdaa qofkii soo dirisiyo gadaal ka keena fii amrina amarka yaga dhexdiisa waa diinka amarku waa diinkii nabiga haadaa oo kana maa shay qofkii kusoo dirisiya laysa minhu aan ka mid ahayn fa huwa maaga la soo dirisiye radun marduudun waa mid la ridiyo la aqbalay wa fii lafdi waxaa ku sugnaa man camila qofkii camal fala camalan camal camalkaasoo laysa caleyh korkiisa uusan ahayn amrunaa amarka yaga fa huwa camalkaasu radun marduudun waa mid la ridiyo la aqbalay imaamu nawowi iyo ibnulmulaqin waxay yidhahdeen riwaayadan dambe macno dheeraadahay leedahay macno weyn oo dheeraaday leedahay waa maxay waxay yidhahdeen qofka bidcoolaha markuu cibaado uu alle ku caabudayo oo bidcaa sameeyo oo la yidhaahdo nabiga waa ma ma banaana hayle nabigu diinkiisii ka mid ma aha alla kaa aqbali maa marka hayle nabigu wuxuu yidhi man axdata fii amrina haada ma laysa minhu fahuwa raddi cibaadadaanu diinkii nabiga ka mid maahan nabiguna wuxuu yihi qofkii diinta wax kusoo dara waa lagu ridina marka cibaadadan alla ka aqbalima waa lagu ridina markaad tidhaahdo waxaa dhici karu yidhi imaam nawowi ibnu mulaqin labadaba waa sheegeene inuu bidcooluhu mucaanid noqdo oo uu yidhahdo anigu ma soo dirisay kun sanaada la wad aniga maa soo dirisiyey waatanaa kutubahay ku qorantay sheekh hebelaa dhihi jiray sheekh hebelaa dhihi jiray waa la waday intaasoo sano qarnigii shanaadaa la bilaabayba saas mucaanidkaas wuxuu yidhi kanaa loo dirishayn waxaa la leeyahay man camila ama isagu ha soo dirisiyo ama qof ka horeeya ha soo dirisiyo man camila qofkii camal faloo ku cibaadaysta camalan camal camalkoo laysa caleyh korkiisa uusan ahayn amruna amarkiina fahuwa raddu ama isagu ha soo dirisiiyo ama qof ka horeeya ha soo dirisiiye cibaado aanan u dirin qofkii sameeya waa marduud tana tan meeluu ka galo male marka halkaasuu kusoo afgo-ahu waa hadal aad u qiimo badan saas darteed waa ka dhihi jira imaam nawowi qof walba inuu xifdiya laga raba xadiiska si loogu buriyo bidcooyinka iyo baadilyaalka waxaa la yaab leh xugunaan ka hadlaynaahayn xadiidkan halkuu xukunka ka soo gelin qadaa laga hadla iyo qaadi meel weynu ka soo gelin imaamu lbukhaari baab uu qabta wuxuu yidhi baabun ida ijtahada alcaamilu aw ilxaakimu faahda'a khilaafa sawaabin min kayri cilmin faxukmuhu marduudun liqowli nabiyi sala allahu alay slam man camila camalan laysa caleyhi amruna fawarad qaadiga markuu wax xukmina maxaa laga rabaa waxaa waajib ku ah inuu ku xukmiyo kitaabka alle iyo sunadu nabigu waxay tuseen uu ku dadaalo saasaa laga rabaa soo maaha haddii qaadigii marka uu dadaalo oo u xugun rido xukunkii kitaabka alle iyo sunadii hadduu khilaafo nas cad khilaafo xukunkaas waa baail waxba kama jiraan fiiri xukun uu riday qaadigii hadduu dar alle yahay cilmina leeyahay dada qaaligu horta waa saddex waati nabigu yidhi qaadiyaalku waa saddex laba waa ahlu naar midna waa ahlu janna qaadi ahlu naar kow mid waa mid jaahilu yina nabiga sal la oo dadka kale xukmina hadduu asiibana waa ahlu naar hadduu gafana waa ahlunaar maxaa yeele xataa markuu jaahilka yahay maslada culummada fiili masladaas sida abulkhadaab ninka la yhaha abu sulaymaan alkhadaabi iyo aimadana saas u tilmaamay hadduu gafo waa ku dambaaba hadduu asiibana waa ku dambaaba waxaa dhici karta inaad tirahda markuu asiibay xuu ugu dambaaba jaahilnimuu kula dhiiray inuu asiibay in kale isaga ma oga isaga ma og isaga wuxuu og yahay inuu ilaahay ku dhiiraday oo isagoon wax oqooyin waxbaan kala xubina kaas waa ahlunaar marka xagga dhigta kan labaad waa maxay waa qaadi cilmi leh oo haddana cilmigii ka leexanaya oo laaluush iyo qabyaalad iyo qof jeclaysi iyo balaayo wax ku xukminaya waa ahlunaar kan saddexaad waa qof caalimo diinka yaqaan kana run sheegaya kaas caalimkaa hata iska daa kuwa kale hadduu dadaalo oo uu khilaafo aayad qur-aan ama xadiid xukunkiisu waa baadil asagu ajal hela laakiin xukunku waa baatil la burina xukun la buri karo inta qaadi fidayna kaasa ka jira hadday qaadi sharci hugido mar hadduu aayad khilaafo iyo xadiid waa la burina maxaa loo burina camalkii rasuulka maaha man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa radd wax kaleeto sharcigu ma yaqaano ambiilan ka qabaa xugun kasta xukunka markaad leeda ambiilan ka qabaa ma rafaanan qaadana waa inaad keentaa xukunka qaadiga hore nas uu khilaafay haddaadan keenin wax kale lagaa yeelima haddaad keento laakiin raxsaanka waa sax waa sax marka bukhaari sidaas u daliishaday saas u daliishaday alxadiiu alxaadi wasabcuuna bacda alaaamia xadiiska toddobaatan iyo koob iyo saddex boqol ka gadaal marwiyu waxaa laga wariyay can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi dakhalat waxaa soo gashay hinda bintu cutba hinda bintu cutba waa imraatu ibn abi waa imraatu abi sufyaan abi su abi sufyaan sakri ibnu xarb xaaskiisii weeye hinda bintu cutba islaamtiisii ayaa soo gashay oo waxa hinda bintu cutba waxaan dhihi tegay ayaa soo gashay oo ah imra'atu abi sufyaan abi sufyaan waxa weeye sakr ibnu xarbi islaamtiisii ayaa soo gashay calaa rasuulillahi rasuulka alla yuu soo gashay sala allahu alay waslam gabadha muslimadda way bixi kartaa wixii aan safar ahayn fad way raadsan kartaa masaajidkay darsi ka soo dhegaysan kartaa shiishiiqay gurigiisa u tegi kartaa masale weydiisan kartaa haddii aan ninkeedu u diidin asagana uma banaana inuu masaajidka iyo khayraadka u diido wixii uusan ka kaafi karin wixii cilmiyahoy guriga ku heli karto gurigeeda ku qaado wixii aysan heli karin inuusan ka kaafin inuu waxa weya u ogolaado wey marka nabigay u timid faqaalad waxay tihi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ina abaa sufyaan ninka laydhaha abaa sufyaan rajulun waa nin shaxiixun bakiil ah marka gabadha ajnabiga qofka culummada markay u tagto waa la hadli kartaa asna hadalkeedu dhegaysan karaa cawrana ma ahan hadalkeedu cawrana ma ahan fatwada waa weydiisan kartaa axaadiista aan soo marnay aad u fara badanya masaladaas midda labaad fiiri waa nin bakiila soo xan ma xan cad weeye laakiin lixdii xantaaheba bannaaneed ay ka mid tahy ogu qofku markuu fadwo dalbaayo hadduusan sheegin fadwada meeshay ku tacalluqdo xukunkii ma caddaa karo waa xan laakiin waa xan bannaan masaladaasna waa inaad ogaato waa inaad ogaato waxaa ka mid a lixda markaad fadwo dalbaydo waxaad leedahay islaam nin ninkaygiyaa saas i yeelaye sharcigu wuxuu ka qabaa islaamtaydaa sidaas yeeshaya sharcigu wuxuu ka qabaa aabbaa saas yeelaya sharcigu wuxuu ka qabaa hooyaa saas tiriya sharcigu wuxuu ka qabaa waa kulli xan qofku wax uu dhibsaayo haddaad ka sheegto waa xan waxaan ilaa xanta dadku dadku waxay meedaan qof laga been sheegayo ma ahan xantu qof laga been sheegayo nabigu wuxuu yidhi xan waxaa ah dikruka akhaaka bimaa yakrah inaad walaalkaa ka sheegto wax uuse uu dhibsanaayo markaasaa li rasuulka allow ka waran haddii walaalkay waxaan ka sheegaa uu ku sifaysan yahay waad xamatay haddaad ka been sheegtana hadde waa been abuura waa ka daranta marka laakiin markaa waa banaan waa masalada kooaad oo xadiiska masalada labaad oo xadiiska laga qaadana masalada saddexaad masalada kooaad waxay ahayd gabadhu inay bixi karto waxaan safar ahayn masalada labaadna waxay ahayd gabadhu inay hadalkeedii cawro ahayn oo ay fadwada weydiisan karto tan saddexaadan marayna waa in qofkii wixii fatwa ku tacalluqdo xanta ku banaanta in abaa sufyaan rajulu waa nin shaxiixun bakiil allaa yucdini isiima min anafaqati xagga nafaqada maa yakfiini wax igu filan isiima wayakfii baniya caruurtayda wax ku filanna isiima ninka maslada kaloo laga qaadan waxay tahay islaamta iyo caruurtiisaba ninkay waajib ku tahay biilkeeda gabadho hadday tahay min aqniya inaas dadka tan ugu qaniysan ninkuna faqiir yahay biilku waajib ninku ku yihi isagaa laga rabaa وعlى المولود لh رزقهنa وكسوتهنa mrka لينفق dو سعة من سعته ومن qدر عليه رزقه فlينفق مما atاaه الله isagaa laga rabaa biilka caruurta biilkooduna ninkuu waajiب ku yahay haddaysan hanti caruurtu lahayn caruurtaadu hadday hanti lahayn hantidoodaad ka biili karta laakiin haddaysan hanti lahayn aday waajib kugu tahy laakiin islaamta ama hanti halahaat ama yay lahaana aday waajib kugu tahay biilkeeda marka nama siyay tiri wax nagu filan wax ku filan inaad sidaana la raba wax aad haydo oo aayadaasaa kuu miisaama suuratu dalaac ya liyunfiq duu sacatin min sacati haddii alla kuu waasiciy u waasici waman qudira calayhi risqu qofkii lagu cililiyeyna falyunfiq mima ataahu llah alla wuxuu siiyey wax ka bixiya laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha waxay tihi laa yucdiini isiima min anafaqati xagga nafaqada maa yakfiini wax igu filan wayakfii baniya caruurtayda wax ku filanna isiima ilaa maa shay maahan akhadtu aan ka qaato min maalihi maalkiisa bikayri cilmihi isagoon ogeyn inaan ka hadno maalkii oo bal wax nagu filan ka qaadana isagoon ogeyn maahane nasiima isagu fa hal calaya korkayga ma ahaaday fii daalika arrinkaas min junaaxin wax dembi ah wax dembiya ma iga soo gaarayaan maalkaas isagoon ogeyn aan ka qaadanayno dambi ma naga soo gaari arigiyaa ri ay ka qalan islaantii ma oga ninkii lacagtii xoogaas qaadan u ka siiban ma oga biirayna ka dhigan meel kale ku guri maydo iyo god ku ridi maydo ciduusan ogayna sii maydee ayada iyo xaruurteediiya cunaaya ma dembi amse maaha marka qof muslima intuusan wax ku dhaqaaqin waa inuu fatwo weydiiyo fiiri faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu alay waslm khudii qaado min maalihi maalkiisa ka qaado halkaas maxaa kuu caddaaday islaamta haddii ninku biil ku filan sii waayo asagoon ogayn ay ka qaadeen saasaa ay xaq u leedahay haddeer ha layska baxsho xaqa intaan dhib ka imaan waxa weeyaan waa sidaas way ka qaadee waa xukunkii rasuulka sala allahu calay wasalam taas waa mid laakiin maxaa daba yeella ayadana gabadhana bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaan ha ku qaado waxaan la ogolayn inay ka cadgooso istira ama dariiqa dariiqan ay biilka ahayn ku bixido ayadaa iyo caruurta biilkooda meel aan ahayn walow shilinba allah ka dhigay hantidiisa hadday ku bixido isagoon ogeyn waa dembi haddii biilk wixii ku filnaa oo caadi ahay oo dhexdhexaada wax ka badan ay qadatana waa dembi talaftirkeeda xarigaa furan ma marka waa waxa wanaag wuxuu ku jira marka hore inaad aduguna wax fiican bixido gabadhuna intaas ku sabarto saasaa lagu nabadgeli karaa xugun kalaa halkan laga qaataa waa maxay imaam buhaariyaana sidaas tusaanay waxa weya xukunka laga qaataa waxaa la idhaahdaa alxukmu cala alghaa'ib qof maqan in wax lagu xukmi karo qof maqan in qaadigu xukunku ridi karo qofka maqan marka waa labo qofka maqan waa labo xaqa lagu leeyahay inuu yahay xaqullah iyo inuu yahay xaqunaas xaqullahi hadduu yahay laguma xukmi karo isagoo maqan laakiin xaqunaas hadduu yahay isagoo qofku maqan hadday caddaato waa lagu xukmina qofkiioo maqan ah xukunka lagu rida taasna waa ilaa hadda abu sufyaan meesha ma taagna so uma jeedaan ama magaalada geesa uga jira ama meel kale ha jiro taasna waa mid khudii qaado min maalihi maalkiisa bilmacruufi maa shay ka qaado yakfiika adiga kugu filan waa yakfii ku filan baniika wiilashaada oo macruuf ku qaado mas'ale kale halkan uu ka qaatay ninka la ihahdo alimaam alimaam albukhaari waa maxay wuxuu yidhi qaadiga shay hadduu og yahay isagu shayuu og yahay shaygaasna ka cabsan maa mala xun iyo in loo maleeyo waa shay mashhuuroo caanoo la wada og yahay cilmigaas uu og yahu ku xukmina badanaaba qaadigu cilmigiisa wax kuma xukmiyo dadaa kuu soo xugun tegay kan wuxuu leey xaqaasa iga maqan kanna wuxuu leey kama qabo adugu og tahay inuu ka qabo cilmigaaga wax kuma xukmi kartid ilaa hal mara maahan haddii xaqu yahay xaq mashhuura dadka dhan waa wad og inuu ka qabo waa xaq caan oo la og yahay markaas waa ku xukminaya ee dhimayd or markhaati keen illa dadkii dhan waaba wad ogi tuhumana ka cabsan maydi laakiin haddaad tuhuma ka cabsaydo ku xukmi maydid ogaalkaaga adoo ogaad leeda or markhaati keenso haddaad tuhuma ka cabsaydo baabka sida u qabtay fiiriya waa masale aad u muhiima xukun xaquna waa inuu xaq mashhuuraya marka adu axkaam badana xadiiskaas ku jirto masale kale waxaa kale masalatu dafri aa jirta oo laga qaato xadiiskan oo waa maxay qofaa xaq kaa qabay markaas si kale waa kuugu diida hantidiisiaad heshay ka goosana xaqaadi xadiiskaanay culimmadu u daliishadaan xaqa haddii uu xaq muuqda oo aan qarsoonayn uu yahay xaqaagii waa ka goosanay waa ka goosanay xaqaagi hantidiisaad ka goosanay laakiin wax qarsoonan la cadday karin hadduu yahay aan ka goosanay iska saba masalad hantidaadiad ku guulays hantidiisiaad ku guulaysa أولا وكودي حقا انت هذه كقصة وحد هدوية أنقر صونين الحديث الثاني وسبعون بعد الثلاثمائة حديث كتطبات يلبي يصدح بقول كقدال مروي وحل قوري عن أم سلامة أم المؤمنين رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم سمع وحو مقلي جلابة خصم ده الدولة يبوقود ده الدولة بوقود أيوم مقلي بوقود jalabada waa codka isku dardaran qaylada bibaabi xujrati qolkiisa waa qolka umu salama qolkiisa oo qolkii umu salama deganeed ah irideedu ka maqan faqaraja waa u soo baxay ilayhim xaggooda faqaala nabi wuxuu inuu kala xugmiyo raba marka fiiriya marka xadiiskan alaa hooyay baraaruga inamaa wax kale maahan ana aniga basharun banu aadanaan ah wa inamaa wax kale maahan ya'tiini waxaa ii imaanayaan alkhasmu qof doonaya falacalla bacdakum إنما الله يبرر إنما أنا بشر بشرا مثلكم ومنكم ترى أيه alaahayo bararuga inamaa wax kale maaha ana aniga basharun basharan ahay basharkaasoo milukum idinkoo kala oo xagga basharnimada idinkala midahoo macnaha aan quluubta daalacan meesha uu nabigu leeyahay idinkala midaan ahay de waa rasuul xaggaas nagala mid ma aha laakiin quluubta ma daalacdo quluubta allaa daalacda bis halkaasuu ka hadlaa waxa qalbiga ku jira nebigu ma ogaa wax alla u sheegay maaha wax kale marka halkaasuu basharnimada waa halkaas uu nagala mid yahay iyo aabbihi hooyo inay dhaleen wa inamaa wax kale maan yaatiin waxaa ii imaana alqasmu dad doodaya falacalla waxaa dhacda bacdakum gebelkiin an yakuuna inuu ahaado ablaqa mid ka xeer ka xeel dheer min bacdin gobolka kale fa axsibu waxaan u malaynaa markaan hadalkiisa dhagaysto annahu saadiqun inuu run sheegaa fa aqdii lahu waan u xukmina waxaa weya dadku isku fasaaxo maaha markaan dacwadiina dhagaysto waxaa dhacda gebelkiin gobolka kale inuu ka fasaaxo badan yahay oo markuu labada qof hadasho aan qofkaan u maleeyo inuu xaqii leeyahay waan u xukminaa qaadigana intaasa waajib ku ah isagu qaadiga waajibkuma ahan inuu xaqiiqadu siday tahay waafaqo ee waxa waajib ku ah daahirkaas inuu wax ku xukmiyo aniga sidaasaan yeelah yidhi nabiga sala allahu alay wasalam faman qadaytu lahu qofkaan u xukmiyo bixaqi muslimin muslim xaqiis fa inamaa wax kale maan hiya xukunkaasu qidcatun waa gobol qidcadaasoo min naari naar ah gabal naarahan u gooy ee fal yaxmilhaa naartaas ha qaato oo yadarha ha ka tago halkaas markaa maxaadka uga soo baxay kow sunnadu waxay tahay qaadiga dadka markuu kala xukminaa intuusan xukunka gelin inuu wacdiyo waa masalada koobaad mas'alada labaad maxaa kuu soo baxay qaadiga qalbiga ma oga waxaa waajib ku ah daahirka inuu wax ku xukmiyo daahirka inuu wax ku xukmiyo oo shareecada daahirkeeda qofkaan xaquu sheegta kanaad weydiida wuxuu yidhi iguma laha waxaa xaq u leedahay inaad tira markhaati ma haysataa ma haystuu ku yidhi wax kale kuma furna kanaad leedahay ma ka dhaaran waa ka dhaaran ku yidhi kanu hadduu ii dhaaray ku yidha waa uga dhaarin waana siin wixii adiga ma ogid marka intaas adiga waajib kugu ah marka qaadiga waajib waxaa ku ah daahirka in wax ku kala xukmiyo xukunka kaleeto halkan ka caddaaday waa maxe nabigu quluubta ma daalacdo yaa quluubta daalacda allah daliil yaa sheegi kara may aybka lagama hadlayo quluubta laga hadlaayo quluubta keena in allaha caliimun bidaati suduur ilaahay waa mid u ogaal badan waxa laabaha ku saaxiibka laabaha ku jira caliimun bidaati suduur waa sifo alla keliyu iska leeyahy cid kale ma laha halkaas waxaad ogaatay inay baatil tahay hadalka la yidhaahdo askari markaad la joogto ishaadaa la dhowrtaa caalim markaad la joogto carabkaa la dhowrtaa awliye markaad la joogto uurkaagaa la dhowrtaa ilaahay xaa u haray ilaahay xaa u haray fiiri askariga waxay hahdeen ishu kaa fiirina haddaad cabsatoo jarcido wuxuu leeya dambile waa ku cadyahay dembiga markaas jarcinaayo wax kale isagu ma yaqaan saasa loo tooba caalimka waxay dhahen carabkaasu kufalaya kelmaddaa tiraahdo ama waa xaq ama waa baadilu kala sheega marka qalab uguma hadla waa las ilaaliya awliyaha la joogto uurka iska daalica iyagu uurkaa laga waardiyeysta laa ilaaha ila allah muxamad ilaahayna maxaa laga loo ilaashada wax loo reebay ma jirto waxaas waxba kama jiraan quluubta allah daanacda nabigu ma ogaa tan kaleeto haddaad qaadi u timaaddo ood xujadii adigu caddayn weydo oo xaqaagii lagaa xukmiyo qaadigaa daahir maha isku dhih fiiri nabigaale waxaa dhici karta qof kale inaan uxukmiyo inta anigu daahirka fiiriyo marka ilaahay uga cabsada soomaali haddaadan waxooda u xukmin qofkaadan waxa siin daalimaad agtiisa ka tah wuxuu ahaado bal cajiib midda kaleeto oo kasii weyn waa maxay fiiriya qaadigu hadduu kuu xukmiyo xaqaadan lahayn xukunka qaadigu xalaal kama dhigi karo xaaraan nabigu wuxuu leeya nabi maxamed haddaa u tagtuu kuu xukmiyo xaqaadan lahayn waa baatil masale ka cad miyaa jirta masale cad wey ogow qaadiya iisoo xukmiyo xalaal kuugu noqon me qaadigu daahirkaasuu dhegaysan oo wax ka xukmin waajibkiisina waa guta adiga laakiin wax xaaraana xalaal kama dhigo xalaal xaaraanna xalaal kama dhigo سلداسنا وإن هذا أقاتا وأنا حديث كم يشي واحد لوقسو أروري الحديث الثالث وسبعون بعد ثلاثمائة حديث تطباط يصبح يصدح بقول كقبال مروي واحد لقوري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أبي... عن عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث وي رضي الله عنهما قال وحويري عبد الرحمن بن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة وأول مولود في الإسلام في البصر مقالة البصرة مركة المسلمين تدقين عرورك يقهري وقشوهي عرورك يقهري وقشوهي سقاشن يلح هجرية مركة يهيب أي الله أفصده سقاشن يلح wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi kataba abi aabbahayaa u qoray ila bnihi wiilkiisa cubaydillaah cubaydillaahi waa inaad ku qorataan shuraaxda dadka haysta mutuunta inay iniin saxantay u badan tahay laakiin kulli waxa weeye taysiru lcallaam iyo xataa ibnu daqiiq ciidka labadaba waa ka qaldanta cabdullaahiyaa ugu wada qoran waana cubaydillaah tasxiif a lera waxaas marka cubaydillaah wiilkiisii ahaa cubaydillaahi ibn abi bakr ibn abi bakra ayuu u qoray yuu yidhi aabbahay warqad wa katabtu lahu aniguna waa u qoray marka fiiri maraa maruu ku yidhi ninka la yidhaahdo abi bakra wiilkiisiiya qaadi laga dhigay wiilkiisu u naxa markaasuu dardaaran u qora waa sida aabbayaalka laga rabo mar asagaa u qoro u diray marna wiilkan la dhashay oo cabdiraxmaana uu yidhi qor dardaaranan kuu yeerinahay walaalka u qor u qor laba goor u qoray marka marna adoogaa qoray marna wiilkiisii uu yidhi qof aan u dirna cabdullaahi cubaydilah aan u dirna marka cubaydilahi waa wada dhasheen cabdiraxmaan waa ilmo abi bakra nufec ibn alxaaris wiilashiisii weeye wa can abi cabdiraxmaan waxaa laga yihi ibn abi bakra radia allahu canhu abu bakr maahan waa abi bakra nufec ibn alxaaris weeye radia allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi kataba abi aabbahay wuxuu u qoray ila bnihi wiilkiisa cubaydillaahi u qoray ibn abi bakra wa katabtu lahu anuguna waa u qoray aabbaya amro u qor yidhi wlxaal huwa cubaydullah qaadin qaadi uu ka yahay bisijistan waxa wey magaalada kabul oo afghanistan meelaheydaas ayay markaas magaaladaasu aheed oo sijistaanta waxa wey magaalooyin halkaas ka dhow ayay aheed sijistan sijistan ala rabaa oo siinkana lahoos dhigo jimkana lahoos dhigo siinkana la reebo saasaa loo dabdin magaaladaas ayuu qaadi ka ahaa waana tan dardaarankii uu qoray allaa taxkuma waa inaadan kala xukmin bayna nayni laba qof dhexdood walxaal anta adiga qadbaanu aad caraysan tahay laba qof ma kala xukmin kartid adoo caraysan fa innii aniga uu yidhi markaad qof xugun u sheegaydo daliila la dabadhiga haddaad sidaasaa dawadu ku fiicanta daliilkii uu dabadhigay fiiri dardaaranka fa innii aniga uu yidhi abubakra hadla nufec ibnuxaari oo aabbihiis ah cubaydillaah فإني أنiga سمعت رsuuل الله رasuuلka aلa مqلay sلى الله عليه وسلم يقuل xaalu leeyahay لاa يحكم yuusan xukmin أحad qof bayna اثنayن laba qof yuu kala xukmin وlxaal huwa isagoo qaطbaan uu caraysan yahay qofna yuusan kala xukmin isagoo caraysan laba qof wa فيi riwaayaةi waxaa ku sugnaa laa yqdiyana yuusan kala xukmin xakamu qofka xaakimka xakamun oo qofka labada qof kala xukmina xaakimku yuusan kala xukmin bayna nayni laba qof dhexdood walaal huwa qadbaan uu caraysan yahy nabi maxamed saas yidhi maa marka waxaan ogaanay inay xaaraan tahay qaadiga isagoo caraysan inuu dadka kala xukmiyo ama dar allah u caroodo ama dartiisa u caroodo maxaa loo diidi waxaa loo diidin qofku markuu caroodo miisaankiisa lumi qaadigana maxaa laga rabaa isagoo degan inuu ku dadaalo inuu waafaqo xukunkii alle xukunka rasuulka sal ala ku dadaalo qof marka caraysan maskaxdiisu kaamil maaha mana dadaali karo waxay culummadu yidhaahdaan waxaa la mid ah wax kasta oo maskaxda tashwiishiya gaajo daran hadday haydo waxba ma kala xukmi karo dharagi daranuu la dibiray hadday haydo waxba ma kala xukmi karo oon daran hadduu hayo waxba ma kala xukmi karo hurdo daran hadday haydo waxba ma kala xukmi karo kadaalika wax kastaoo tashwiishiya kulayl daran hadduu jiro waxba ma kala xukmi karo qadow daran hadduu jiro waxba ma kala xukmi karo wax kas murugo daran iyo naxdin hadday jirto waxba ma kala farxad daran hadday jirto waxba ma kala xukmi karo wax kasta oo maskaxda tashwiishiya oo qofka miisaankiisa lumiya looma ogola waxaa la rabaa isagoo degan saas darteeda qadaha waa in lagu qaada meel degan oon buuq lahayn oo cidda dacwada laga dhigaysa cidaan ahaynu soo geli karin qaadigu qof degan ilaahay ka baqaya noqdo uu miisaamo kitaabka alle sunnada kula dadaalo inuu waafaqo sidaas weeyaan alxadiiu raabic wa sabcuuna bacda alaai mia xadiidka toddobaatan iyo afreeyo saddex boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weri can abi bakra nufay ibn alxaaris radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alaa unabi'ukum war miyaanan idinkaga warramayn biakbari alkabaa'ir dembiyaalka kuwa ugu waaweyn alaaan saddex goora nabigu ku celshay qulnaa waxaan idhi balaa inaadan nooga warramin iska badaa yaa rasuulalahi rasuulka allow nooga waran qaala nabigu wuxuu yidhi alshraaku billah waa ilaahayo wax lala wadaajiyo cid kale dembi ka weynu ma jiro wa cuquuqu lwaalidayn iyo labada waalid oo lagu caasigaroobo ee ayaga jirkooda laga abuuray taasaa ugu weyn dembi ilaahay laga galo shirki ka gadaal wa kaana nabigu markuu saas dhahay wuxuu ahaa muttaki'an mid xusullaysan mid xusul u mudan yahay u ahaa muttaki'an mid xusullaysan fa jalasa waa soo fadhiistay fa qaala wuxuu yidhi alaa hoyay baraaruga iyo wa qowlu zuuri hadalka beentaa wa shahaadatu zuuri markhaatiga beentaa markhaatiga beentaa weeye kabaa'irta kuwa ugu waaweyn kaasaa ka mid a famaa zaala nabigu kama suulin yukarriruhaa kelimadaas inuu ku celceliyo oo uu leeya alaa wa qawlu zuur alaa wa shahaadatu zuur alaa wa qawlu zuur alaa wa shahaadatu zuur xataa qulnaa ilaa aan nidhi laytow sakata allah hadduu aamusilaa nabigu waa naxeen nabiga siduu kelmadda ugu celcelinaa oo muhiimadda uu kelimada siinayo siduu uga murugsan yahay dadka beenta sheegin iyo dadka maqaatiga beentaa furi naar ayuu gatay qofka been maqaatiga furan maxaa yeelay kow qofka uu markhaatiga u furay wax uma qabana waa halaagay ila xaaraan u siiyey xaq uusan lahayn siiy waa halaagay aakhiradiisa qofka uu markhaatiga ku furayna oo uu ka been sheegayna xaqiisii duusiye waa dulmiye ilaahi weynaana waa waxa wey waa ku dhirada oo waa khilaafa marka saddexdaba danuub waaweynu ka galay waxa weeyaan waana waxyaalaha naarta qofka timbiya nacuudu billaah marka qofna u markhaati beena ha isku furin الحديث الخامس والسبعون بعد ثلاثمائة حديث كنتم يتضبية حديث تضباطا يشنيده صدح بقول كقذا المروي وحال وري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري لو يعطى الناس ضدك هدين لصيلها بدعواهم شيغ شدودة لدعا الناس ضدع شيغ لها دماء الرجال حق ماليالكون إيا وانوارهم rag dhiigyaalkood de dimaaa rijaali rag dhiigyaalkood iyo waamwaalaha maalyaalkood walaakin ilbayinatu markaatigu walaakin ilyamiinu dhaarta cala almuddacaa calayhi midka wax lagu sheeganaya korkiisay ahaato xadiidkan waa qaacidada xukunka qaacidada iyo aas-aaska dadka loo kala xukmiyo wey nabiga wuxuu leeyahay haddii qof walbaa wuxuu sheegto la siiyo qaadigii qofaa u yimid gurigaasaa bilqalla iga haysta soo sii toog yaho hadigu jirtaa guriga islaameed ha anigana nin kalan iga dilay mid kalaa qof iskaga xanaagsan ninuu iga dilay aabbahay kanaa dilo soo qabo hla qisaaso adduunkaba wax ku noolaalah lamaha masaladaas waa in lagu baraarugaa waa masalo weyn qof booyaaya hadduu ku yimaad adoo qaadiyo meel fadhiya waxa uu sheegaa u xukmi maha waa inaad ilaahay uga cabsataa oo aad tidhaahaye awgaan la aragya awga kalena hala ah soo fadhiiso cad kiina usoo yeedha haye war ma jirtaa hadday jirto hadda warku waa dhamaada haddaysan jirin markhaati ma haydaa waa inaad dariiq sharciga marto laakiin nabigu wuxuu leeyahay hadday dhici lahayd qofo wuxuu sheegtay ha la siiyo dadkaan waa isku wada ciil qabaan waa iswada cirib goynaaye maanta ka goosu isleeyi marka naar ha ku gelin naar ha ku gelin saas wax looga xukmiyo qofkii wax sheegta waa in la yidhaha sharciga ilaahay kusoo caddayso duusan wax caddaysan ama ha booyo ama ha qoslo isagay u taalla qaadi beer jilicsan oo dadka la booyaayana waxba qaadima noqon karo hadday u timaado caloosha isagoo ka soo jeedo qofka oo booyaya inaad la balanbasho maaha waa inaad tidha waa garta haye bal kii kalena waa in la arko sidii kii kale lagu keeni lahaa la arko la dhegaysto cadaaladda ilaahay lagu dhagaysto la weydiiyo kana wax markhaatiyaal la kala dalbo dariiq sharciho cad la maro laakiin waxa weeyaan qaadigu qofkaan waxbuu sheegtay wax uguma xukmi karo hadduu diin leeyahy nabiga wuxuu leeyahy sala allahu alay wasalam low yucda naasu dadka haddii la sii lahaa bidacwahum sheegashadooda waxay sheegtaan haddii la iska sii lahaa la dacaa naasu dadaa sheega lahaa dimaaa rijaalan rag dhiigyaalkood hebel iga dira iidil qalaf wa amwaalahum maalyaalkoodayy sheega lahaayeen maalkaasu iga qabaa hoos sii wariya warkaaga la dhegaysama waa kuantuuga tahay si waxaas qaadi warkiis maaha walaakin ilyamiinu dhaartu cala almuddacaa calayh qofka wax lagu sheegaa dhaaraa lagu leeyay waxaa aad u sii caddaynayda dee riwaayadii ku tilay arbaciinka imaam nawowi kusoo arooriyo bayhaqi uu sanadka jaydkaa ku wariyey oo uu nabigu yidhi laakin ilbayinatu cala almuddaci qofka wax sheegana caddaynaa laga rabaa dhul hadday tahay markhaati keen dukumiinti keen markhaatiyaal keen waa in caddayn aad keentaa wax wax caddeeya waxay badanaa wax caddeeya wax wax caddeeye keen wax walba waxbaa caddeeya isku wax ma caddeeyaan walyamiinu calaa man ankara dhaarna qofkii inkirana dhaaraa lagu leeyay marka qaacido weeye in dariiqaas la maro kitaabu اlacimati cuntooyinka kitaabkoodii haadaa maxaluhu meeshana waa meeshii looga hadlaayey baabu saydi ugaarka baabkiisii wey in wax lasoo ugaarto badda laga soo ugaarsado biriga laga ugaarsado baabu ladaaxi iyo udxiyooyinka baabkoodii kitaabu acima alxadiiu sadis وasabcuuna bacda alaaثimia xadiidka تضباطن لحي صدح بقول كقد المروي وحا لغا وري عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال نعمان بن بشير وحوري سمعت رسول الله رسولك إلهي أيام مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه هي وأهوى وهوبيي النعمان النعمان بإصبعيه لبدي سفرات بإصبعيه انت بابي كتا لبدي سفرات إلى أذنيه لبدي دقود كهوبي ساسوير ساسوير markaasuu yidhi samictu waan maqlay rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam uu yidhi isagoo leh yaquulu xaaluu leeyahay ina alxalaala bayinun xalaas waa caddahay wa ina alxaraama bayinun isagoo leh halkaasuu noo jooga allah subxana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina maxamed